kulanti waxaana khiyaarta hawadan nagala nagala soconaysay halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka ceeb dadcom magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaa ka dhacay mudaaharaad ballaadhan oo isugu qabanqaabiyeen ururada dhalinyarada iyo haweenka ka tirsan beesha gabooyo oo looga soo horjeeday xarig loo geystay laba gabdhood oo ka xidhan degmada caynabo ee xarunta isla gobolkaasi togdheer haddaba shabakada wararka ceeb dadcom ayaa teleefonka magaalada burco waxay kula xiriirtay suldaanka guud ee beesha gabooye suldaan jaakir xasan khaliif ceeg dadkam ayaa weydiisay xadhiga gabdhahaasi sababaha loo xiray iyo weliba mudaharaad ka dhacay degmada burco waxa uu ku saabsanaa gobolka ka dhacay
bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaal waxa weeyaan kolley magaalada caynaba ayaa waxaa lagu xidhay laba dumar oo kasoo jeeda beelaha gaboyo mas-uulka ka nahay labadaa dumara oo kiis loo qabsaday kiiskiina wuxuu ahaa in la yidhi waxay xadeen dumar dumarkii markii lagu waayeyna maxkamadda iyo xeerlaalayaha guud iyo gobolka waxay caddeeyeen dadkaas in dulmi lagu haysto oo maxkamaddu ay bari yeeshay waxaanu sugaynay inay naloo keeno hablihii oo bad qaba maadaama waxba lagu waayey dad gadoodsan oo la qorsheeyey baa soo weeraray dadkii iyo maxkamaddii iyo dhammaanba labadii dumarna gacantay ku dafeen suuqa dhexdiisay jiidjiideen oo runtii waxa weeyaan dhibaato badan u geysteen dhibaatooyinkay u geysteen waxaa ka mid a inay dumarkaa dakhara u geysteen inay dhaawacyo u geysteen kaloo muuqmuuqda iyo qaaaan muuqaninba inay qaawiyeen foolxumo aada iyo aada u weyn baa ka dhacday kadib boolisku way soo furteen waxaan filaynay ilaa dumarka waxba laguma hayee inna loo keeno dhib kastaba ha qabaana iyaga oo magaranaysayay dhaawacan islaama daweysano xabsi baa loo taxaabay magaalada oo hablihii waa la xidhay iyagoo dhibkii qaba taas waxa weeyaan ayaan runtii ka mudaharaadaynay oo diidanayn oo ka dhawaaqaynay dadka dulmiga lagu haystay ee runtii xabsiga loo taxaabay iyagoo waxba lagu haysanin arrinkaasuu ahaa arrinka keenay in aanu warbaahinta isku yeedhno inaanu runtii arrinka dareenkayaga ka muujino oo runtii ku dhawaaqno meesha caynabana anu waxaan u arkaynay runtii xaqiiqatan meesha caynaba inaana ka jirin dowlad wax la yidhaahdo reer baa ka jira gacantana ku haysta taasaana keentay runtii inaan caalamkao dhan u sheegno sababtoo ay tahay hadday dowladda ka jirto ama maamul ka jiro dee caynkaana lagalama dhaqmeen oo dad maxaabiisa oo dad maxaabiisa oo waxba lagu waayey oo beri laga yeelay in haddana la jirdiyo oo runtii dee wax kasta lagu sameeyo ma aanan filayn ma aanan soo dhaweyneynin kadib burca ayaanu isku nimid barasaabka waa la hadalnay maamulka waa la hadalnay cid kasta waa kaashanay cid kasta waa la hadalnay waxaan damacnay inaan si yar oo qabo wax kusoo daysano barasaabkii markaan u tagnayna wuxuu nagu soo jawaabay dumarkan ciidan baa lagu darayaa ilaaliya oo dhakhtarka ku ilaaliya oo dhakhtarka marka ay dawoobaanna xabsiga dib ugu celiya arrinkii waa naga degi waayey dulmi dulmi saaran buu noqday dareenkaygaan muujinay waa ka dhawaaqnay kolle meel walba waa laga soo dhawaaqay wasiirka arrimaha guduhu way soo wacay rag badan waa ila soo hadleen haddana xaaladdu ma xumo oo meel fiican bay maraysaay oo kolley maamulkii waxaan filaya insha allahu tacaala arrinkaa inay aada iyo aada hadda ugu soo jeesteen dee shabakada iyo caalamiguna waxa weeyaan si fiican bay nagala qayb galeen warbaahintu wa warku waa intaa wey suldan waxaad ii sheegtay in gabdhahan dembi lagu xidhay markii hore adoo soo koobaya dembigiina hadaad sigtay waa lagu waayey maxaa lagu xidhay dad badan baa ku dhegeysanaya bal dhegeystayaasha u sharax maxaa xariga markii hore keenay
walaalo waxa keenay labada dumara waxay ka tageen burco waa dumar iska shaqshaqaystay ahaayeen oog bay tegeen oog iyagoo jooga ayaa nin laba nin oo askara waxay ku yidhahdeen laba hablood oo dhalay baad qaadateen oo gabdhahaasi da-dooda ay tahay shan iyo toban jir lix iyo toban jir sideeyo toban jir meelaha lagu sheesheegay waa la xiday xabsi baa loo taxaabay askar bay ahaayeen weli awood sheegteen xabsiga markay geliyeen ee la xiday iyaga oo xidhan oo xabsiga ku xidhan ayaa waxaa dhacday in muddo badan ay xidhnaayeen ilaa toddobaad meelahaas ay xidhnaayeen kadibna maxkamadda lasoo taagay kiiskii la baaray xeeloolayii gacanta ku qabtay tali taliyii qeybtu gacanta ku qabtay waxba waa lagu soo waayey dumarkaas wax alaaliya wax lagu helay ma jirto kadib waxaanu filaynay markii waxba lagu waayey dee ina loo soo daayo ne looma soo daayina inta la dilay oo la qaraacay oo suuqa la jiijiiday ayaa xabsiga loo dib loo dhigay weliba maxkamadii dambigan qaaday ee gabdhaha ku weyday wax jawaaba ma ku celiseen ma u sheegteen gabdhihii in la dilay oo suuq la jiijiday maxayse haddaad u sheegteen in ku jawaaban iyagu
maxkamadda laftigeeda baa la weeraray oo documentigii yaalay iyo kuraastii iyo wixii ba la jajabiyey dadkan waxaan samaynaya dadka degmada caynabo ka soo jeeda een, ee, hal beela adeedana saameeya amase dadkii dacwadu idinka dhexaysay ee gaarka ah miyaa dhibaatada idin geystay suldaan anagu koleyba waxa weeyaan dhibka waxa geysta waa la garanayaa waxa abaabulayna waa la garanayaa kole dhibaatada waxa gaysatay waa reer barnaamijka la yidhaahdo ee reers ka mid ah ayaa arrinku khuseeya laakiin cid kasta oo ka qayb qaadatay oo dhibkaa geysta waa cambaareynayna laakiin koley reerka ummadoo dhan laysma saaro laakiin waxa dhibaatada geystay anagu reer caynamo oo dhan baan u aragnaa Een, suldaan mar haddii aad tiri een, gabdhihii waxba waa lagu waayey oo adigu suldaankii guud ee beeshana aad tahay beelihii kale gobolka tugdheer deganaa ama dee beelaha kale soomaalida gobolka deganba arrintan maxay iyagu dareenkooda suu noqday ma iyagii bay isla soo sabteen bal dhegeystayaasha u sharax bal dareenkan dadka beelaha kale suu noqday marka maamulka xaggan aan- aan maamulka xaggan dadka kale dareenkooda waa sidee iyagu walaala waan kaaga warramo dadka dareenkooda waxa weeyaan horta koley qof kasta oo qadiyaddaa maqlaa waa ka xun yahay reer kastaana waxay tilmaameen arrinkaa inay ka xun yihiin raallina aanay ka ahayn cid kastoo gobolka burcad degta laakiin annagu markaan fakernay ee shaksiyad ahaanaan fakernay ee arrinkaan u fiirsanay annaga waxay nala noqotay inaan qaacidadii sharcigaad ku berayno oo ahayd arib- a- asukuutu min arriba mar haddii laga aamusay oo aan gacan waxba lagaga qabanin oo af aan waxba lagaga qabanin inay raalli ka yihiin baan u aragna anagu beelaha o dhan sababtoo ay tahay
suldaan haddaan dhinaca kale u dhigno maamulkan waxaad sheegteen wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxdii gobolka togdheer wixiiba aad xiriirday iyo arays aragteen teleefoonaad ku hadasheen iyagu maxay idiin sheegeen jawaaba
walaal waxay noo sheegeen hawsha inay si fiican wax uga qabanayaan bay noo sheegeen haddana way fuliyeen oo magaalada caynamo dumarkii waa laga keenay xalay baa laga keenay labaiyo tobankii burcaa la keenay haddana waxaa lagu howl jiraa in la soo daayo xaaladuhu meel wacan bay hadda marayaan waxay ku dambeyn doonaan ilaaha baa og Een guddigii nabadgelyada gobolka togdheer waa wada fadhiisanay xaaladda haddeertoole waxaan filayaa inay meeshii uga habboonood marayso laakiin waxay ku dambaysay koleyba waa tilmaami doonaa insha allahu tacaala guul iyo guuldaraba Een, mudaharaad baad dhigteen mudaharaadkiina kadib waxaad waxaad een, maxaa idiin qabsoomay baad leedahay suldaan oo een, mudaharaadka ka dhigteen magaalada burco iyo een, gobolkaba wallaahi waxaa qabsoomeen xalaba in dumarkii la keenay waa noo qabsoomeen in adduunkao dhan laga soo qeyliyey in xukuumadda laftigeeda ay dareentay in meel walba laga dareemay in arrinku noqday arrin weyn in ummadoo dhan ka qaylisay waa wax weyn wax fara maa nooga faa'iiday Een, dhinaca kale haddaan su-aal kale ku weydiiyo salaadiinta gobolka togdheer iyo culimaadiinka een, maadaama adigu aad ka mid tahay salaadiinta gobolka togdheer iyo deegaanka buuhoodana een, dabcan laguma calaamad saaray iyaga wax xiriira ma la yeelatay salaadiinta gobolka togdheer arrimaha ma ka hadashay
wallaahi koley niyow saadiin badanna haddeer ma joogto oo magaalada caasimadda baa loo kala cararay qaarna dibadda iskama maqan yihiin adigu koley cid ka mida waa la hadlay waa aad bay uga xumaadeen runtiina waxay ka qaban karayeenna waa ka qabteen laakiin qadiyaddu hadda reer bay fadhidaa insha allahu tacaalana hadda dowladda gacanta ku haysa arrinkiina wuxuu ka baxay reerkii wax wanaagsan baanu ka fili doonaa insha allahu tacaala hadda ugu dambeyntii dad badan ayaa hadda ka dhegeysanaya shabakada wararka ceer dotcom dibadda iyo gudahaba way joogaan een, suldaan adoo soo koobaya maxaad fariin u diraysaa
walaalo waxaan fariin u dirayaa dhammaan caalamka een, soomaali meel kasta ay joogta dadkaasi waa dad dhibaato badan loo geysto mar walba waa dad runtii aan dagaan lahayn waa dad runtii een, dhinac walba ka gubtay oo waxa weeyaan marka iyagoo markooda horeba la yasayey oo runtii soomaali oo dhan ba isbidaysay ayaa haddana dhibaatooyinkooda iyo tacadigooda fara batay oo runtii